Maamulka Galmudug ayaa deeq raashin ah u qaybiyay in ka badan lix boqol oo qoys oo danyar ah kuwaas oo ku nool duleedka degmada Xarar Dheere islamarkaana kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada magaaladaasi sababo la xiriira abaarta ka jirta dalka maxamed deeq yuusuf guddoomiyaha degmada Xarar Dheere ayaa ka warbixiyay deeqda ay qaybiyeen isagoo u mahadceliyey maamulka Galmudug waxaa maanta degmada xardheere nagu soo gaartay deeq raashin ah deeqdaas oo ka socotay dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug alxamdulilaahi rabbialcaalamiin deeqdaas waxaan qaybinay qaybta ugu horreysay haddeerta waa qaybinay intii ugu badneed inta kalena gadaalaan iska raaci doonaa waxaa deegaankaas gacan weyn ka geystay shacabka reer galmudug dad muxsiniin ah oo kusoo tababracay dadkan walaalahood ah marka waa uga mahad celinaynaa dadkiina waa kuwa ayagoo faraxsan
qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa sheegay in dadka loo qeybiyey ay yihiin dadkii mudnaay iyagoo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in ay gurmad la soo gaaraan walaalahooda waxaan leeyahay meeshaa ka soo qaadeen mid ka macaan allah idinku bedelo oo ilaa gaaraysaa kun qoys baa meeshaan lagu siinahayaa cunto iyo qalab agab aad u tiro badan marka waxaan leenahay wasiir iyo wasiirayaal waxaa ka soo shaqeeyey degmooyinka waxaa soo abaabulay wasaaradaha iyo madaxtooyada
waxay la socdeen badan hayadihii deegaanada galmudug ka shaqaynayay waxay samaynayeen magaalada assessment waxay samaynayeen iyo koobis iyo socaan ururin xogta baahiyaha magaalada shaqo fiican ayaa ku socota
ilaahay baa ku mahadsan inaannu deeqdan maanta soo gaarsiino degmada xarar dheere innagoo kasoo ambabaxnay degmada hobyo deeqdan oo isugu jirta raashin iyo agab kale oo dadku ay aad u baahi qabaan oo maacuun iyo bustayaal jodoriyaal iyo muxuu ahaye agab badan oo ilaahay baa ku mahadsan inaannu soo gaarsiino